bismillaahi raxmaan iraxiim waa mahadsan tahay xiriirka ay la soo samaysay dhabtii waxa weeye waa halkan sweden waxaan ku imid martiqaad jaalaydan sweden degan soomaalida ah iyo duqa magaalada cartryholm ayaa ayaan ku imid muddo saddex cashan hadda waa joogay runtii marka sababtaasaan u imid meesha iyo inaan ogaado xaaladda jaalayda halkan ku nool oo rag badan oo saaxiibanahay aqoon dheeraan uleeyahay meesha muddo badan joogay arrimaha jaaliyadda waa usoo noqon doonaa laakiin ilaa iyo hadda yaad la kulantay madaxda dalka sweden maxaadse ka wada hadasheen aada iyo aad waa runtii waxaan la kulmay wasaaradda arrimaha dibadda rag kamida waanu saaxiibo ahayn oo aanu muddo dheer aanu isnaqin ka wada shaqeynay u n t oo ka shaqeynayay ayaan wasaaradda arrimaha dibadda ku kulannay runtii waxaanu yeelanay dood dheer iyo wadahadal iyo qaabka dadka soomaalida ah halkan jooga loola dhaqmo iyo dadka tahrigeeda waddanka soo galay intaba ka wada hadalna runtii aada iyo aadna waa soo afgaranay sidoo kale runtii waxaan la kulmay duqa magaalada catry catry home oo runtii soomaali fara badan soomaalidu meesha ugu badan ay tahay ay degan tahay runtii waxaanu ka wada hadalna xaaladda noloshooda waxaanu ii sheegeen soomaalidu halkan joogta in kadib qaban ay jiraan laakiin badankood ay shaqeeyaan oo weliba warshadaha ay ka shaqeeyaan dad badanna waxbarasho badanna ay sameeyeen caruurtana iskuulaad ay dhigtaan laakiinse waxaa ii sheegeen inay jirto baahi dadkan in lala socdo xaaladooda maadaama labada dhinacba ka tirsan yihiin dad swedishna ay noqdeen soomaalina ay noqdeen marka in xagga dawladda lagala socdo oo xaaladooda lala socdo ayay aad ayuu igu soo jeeday duqa magaalada catrin home sweden dabcan waxay ka mid tahay dowladaha taageerada u fidiya dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradaada oo kale marka la eego horey waxaad uga wada hadasheen inay idinka caawiyaan arrimaha la xiriira tirakoobka iyo dabcan howlaha wasaaradda maxaa ilaa hadda la taaban karaa oo maaragtay aad ku guuleysateen oo sweden aad idinka caawisay aada waa umahadsan tahay waa runtaa waxaa magaaladan waddankan sweden igaga soo horreeyey wasiirkaygii cabdiraxmaan caynte oo runtii cilaaqaadka dowladda sweden waxay la leedahay dowladda soomaaliya ay ugu weyn tahay marka la yidhaahdo qayb ahaan wasaaradda qorsheynta gaar ahaan xagga tirakoobyada iyo sahanada runtii gacan weyn bay naga siiyeen tii unba ayaan dabagalay islamarkiina waxaan hordhigay in baahida wasaaradda oo aada u badan aanay ku koobnaanin tirakoobka keliya iyaduna ama dhismooyinka ahaato ama macluumaadka meesha lagu hayo sida la yidhaahdo data centry documentation sectorka inay gacan naga siiyaan runtii waxay noo muujiyeen in arrimahaas inay wax ka qabanhayaan waa gartay arrimaha soomaalida haddaan usoo noqdo dadka soomaalida waxaa marar fara badan ay ka cabanayaan in safaarad dalkaasi aanay ka jirin dad waxaa jira iyagoo tahriibaya ama iyagoo isdhiibay ama sharci la-aan la kulmay waxyaabahaasoo kale aada uga cabanaya marka maxay kula soo hadal qaadeen jaaliyadda soomaalida oo ay doonayaan in in maaragta aad ka caawisaan runtii jaaliyadda halkan joogta waa waa jaaliyadda aada u fiican runtii dad isku xiran dad aanan kala daadsanayn laakiin dhibaatada weyn ay qabaan waxay tahay dowladdii soomaaliyeed oo ka maqan waddankan sweden gaar ahaan safaarad la-aanta taasoo u keenta in dadkii soomaaliyeed aanay si dhaqso ah aanay u dhexgeli karin dadkii swedishka ahaa gaar ahaan xagga document documentiga ay wataan baasaboorada lagama ictiraafo aqoonsigooda lama ictiraafo wax documenti ah ay dowladdan sweden ictiraafsan tahay male taasaa marka waxay aada jaaliyadda usoo jeedisay ayna iga codsadeen inaan dowladdeena gaarsiiyo in meeshan safaarad ilaalisa danaha dadka soomaalida ah laga furo documente documentkii ay ku heli lahaayeen dhalashada ay jinsiyada jinsiyada swedishka u fududeyn lahayd dhalinyaro fara badan aada arkaysaa oo u cadilan arrintaas darteed oo fara badan kumaankuna marka waa waxa aada bay igu adkeen arrintaas runtiina insha allahu tacaala markaan dalka ku noqdana dowladeenana waa gaarsiin doonaa in wax laga qabto si deg deg ah